gudoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamanka salmaan maxamed sheekh daahir ayaa sheegay in guddiga iyo wasaaraddu ay la daaheen dib u eegista miisaaniyadda taasoo uu ku macneeyey inay ku dhacday tixgelin ay siinayeen talooyin ay horay u soo jeediyeen xubnaha baarlamanka miisaaniyadda ku noqoshadeeda guddiga iyo wasaaradda inay la yardaaheen laakiin waxaan idiin sheegayaa ma ahaen howl fudud in muddo gaaban maxaan ku yidhaahdaa lagu soo falangeeyo degdeg lagu soo celiyo lianna xeerka naftiisa wuxuu leeyahay miisaaniyad ku-celinta marka la qeybiyo toban maalmood kadib dib weegisteeda la bilaabaa marka hawsha aan ku maqnayn hawshasay ahayd wasaaraddu waxay soo jeedisay gunnada siyaasiyiinta in laga jaro boqolkiiba siddeed iyo toban oo ay cashuur ku tilmaameen taa iyadaheed waa ka doodnay wasaaraddii annaga waxaa isla ogolaanay in cashuurta la jaraayo loo raaco sharci nambar shan ee soo baxay lixdan iyo lixdii oo horay golaha wasiirada baarlamaanka aynu usoo gudbinin laakiin iyaga go-aamiyeen in lagu dabaqo cashuurta oo la mid ah boqolkiiba shan in laga jaro macanku agunada siyaasiyiinta iyo mushaarooyinkooda sidoo kale xogayaha guddiga maaliyadda ee baarlamanka cismaan xaaji cali oo baarlamanka ka hor akhrinayay warbixinta miisaaniyadda dowladda ayaa sheegay in qarash bixinta hay-adaha dowladda ay u xayiran yihiin ku noqoshada miisaaniyadda iyo ansixinteeda mudane guddoomiye mudanayaal guddiga maaliyadda iyo qorsaynta isaga oo tix raacaya duruufaha adag ee uu dalku ku sugan yahay iyadoo ay jirto in kharashbixin in kharash bixinta hay-adaha dowladda ay u xayiran yihiin ku noqoshada miisaaniyadda oo intii ka dambeysay bishii juun soddonkeeda aan wax kharash ah la bixin aan wax kharash ah la bixin la bixinin ayna jirto baahi daran oo kharash bixineed waxaan si xusmad iyo qadarin ay ku jirto uga codsanaynaa guddoonka sharafta le iyo mudanayaasha sharafta badan in aan dib loo dhigin lana fududeeyo ansixinta ku noqoshada miisaaniyadda si howlaha dowladda loo dardargeliyo wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeeti oo isaguna maanta baarlamanka hor yimid ayaa xildhibaanada u sheegay inuu qaatay fikradahoodii ku aadanaa dhinaca kala soo jeedinta miisaaniyadda waxaan rabaa inaan marka hore aan idin mahadceliyo inaad nafiiseen guud ahaan shacabma golaha talooyin wax ku-ool ah markaan idiin keennay ku-celiska miisaaniyadda haddaanan boqolkiiba boqol aan wada qaadanin in boqolkiiba sagaashan in ka badan aan qaadanay talooyinkii aad soo jeediseen oo guddigan idinku raacay oo iyagana noo soo bandhigeen inaan dib ugu noqonno oo aan maaragtay meelahaasi aan ka saxno xiina waa aqbalnay guddigaan ku soo celinay doodo dheer badan kadib waxaa guddiga ay go'aansadeen inay idiin soo gudbiyaan revised budgetkii oo la saxay laguna saleeyey soo jeedintiina ugu dambayntii dood dheer oo ay xildhibaanadu ka galeen warbixinta miisaaniyadda dowladda ee loo akhriyey ayaa guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari waxa uu ka codsaday in la gudagalo codqaadista miisaaniyadda dowladda iyadoo kulanka oo ay fadhiyeen boqol lix iyo afartan mudane boqol saddex iyo afartan ka mid ahi ay ogolaadeen in miisaaniyadda ay ansixiyaan halka saddex ka mid ahina ay diideen waxaan soo jeedinayaa inaad ansixisaa miisaaniyadda sida dib u eegista lagu sameeyey imsaa ogol miisaaniyadda weyaan imsaa ogol soo tiriya soo tiriya soo tiriya dejiya dejiya inta diidan ii sheega inta diidan mahadsanidin inta ka aamustay inta ka aamustay male iisoo gudi jira natiijada waxay noqotay ka aamustay ma jiraan diiday saddex ogol afartan boqol iyo afartan iyo saddex miisaaniyada waa ansaxday sikna waa xiriin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho